hadaljeedinta ra-iisul wasaare xasan cali kheyre habeenkii xalay waxay ahayd mid ka duwan kuwii hore wuxuu dul istaagay amniga dhaqaalaha deymaha masuq maasuqa iyo hanta siyaasadeed ee siyaasiyiinta ay u jeediyaan dowladda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo ay garbataagnaayeen dhaliyo ka tirsan ciidamada kala duwan ee qalabka sida ayaa sheegay halkan waxaa taagan wiilal iyo gabdho soomaaliyeed ayaa dhinacyadeda taagan oo qaarkood ay aada u dhallin yar yihiin oo labisan dharkii militariga iyo booliiska iyo asluubta waxay keliya ka yihiin tusaale hal mid dharka ay gashan yihiin waxa uu idiin sheegaya oy idiin sheegeen annagu waxaan bixinay oon diyaar u nahay inaan ku bixinno qarannimada soomaaliyeed nafteenna iyo dhiiggeenna ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay ku dadaali doonto sidii xuquuqda ay u heli lahaayeen shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qalabka sida
sanadka labada kun iyo todobada haddii ilaah yidhaahdo bisha desembar soddon iyo koodeeda toddobiyo tobanka labada kun iyo toddobiyo tobanka desembar soddon iyo koodeeda haddii ilaah yidhaahdo waxaan ku soo dhammaystiri doonaa halkanna waa ka sheegaya haddii aad dowladda u shaqaysa in mushaarkaadii aad heshay janaayo ilaa desembar haddii aad ciidan tahay iyo haddii aad shaqaalo tahay haddii aad ka shaqayso xafiis dowladeedna aad heli doonto lacagaha xafiiskaada uu ku socdo oo aad xaq u leedahay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa u jeediyey madaxda dowladda soomaaliya in dalkan aan laga dulaalin loona baahan yahay in dalka loo adeego dowladda soomaaliyeed oo ka kooban madaxweynaha ra-iisul wasaaraha baarlamaanka iyo shacabka soomaaliyeed oo dhan hadday aqbalaan kow inaan dalkan loogu dhaqmin si dal aadan adigu lahayn in dalkan aan laga qowlaysan in dalkan aan laga dulaalaysan in dalkan uu leeyahay dalka annaga iyo carruurteennu aan leennahay in dalkani uu yahay dal mustaqbal leh dal dekada leh dal bad leh dad khayraad leh dad dal dhulkiisa hoostiisa iyo baddiisa hoostiisa ay khayraad ku jiraan dal meesha uu ku yaallo adduunyada ay isku haysato waxaa la rabaa ummadda soomaaliyeed inay mar labaad maskaxdooda furaan xasan cali kheyre ayaa u sheegay boqolaalkii dadweyne u hortaagnaa inaysan ogolaanin in dhabbaha wanaagsan laga leexiyo dowladnimada soomaaliya waa inaad ogaataan qof waliba oo qarannimada jidka ay ku taagantaha ka leexiso inay mustaqbalkiinna ku khamaarayso haddaad aqbalaysaan in mustaqbalkiinna lagu khamaaro ku soo dhowaadaa labaatan iyo toddobadii sanoon soo dhaafna haddaad rabtaan nolol sii hore ka duwan dhexdhexaad lagama noqon karo sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed ugu dambayntii ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa u sheegay dadka soomaaliyeed inaysa dhibsan hadallada ay maqlayaan ee ka imaanaya siyaasiin dhalinsan xukuumadda hogaamiyo ha ka welwelina haddaad maqashaan siyaasiyiin ama dad kale oo marmar dhahaya dhibaa jira meel laga shaqeeyo oo aan dhib ka dhacayn ma jirto laakiin su-aashii waxay tahay ma jidkan ka habowsannahay mise jihadan ka habowsannahay waxaan aaminsanahay labaatan iyo toddoba sano markii aan ugu fiicnayn ayay tahay oo aan jidka ku taagannahay jidkaas jidkaasi hal ahaado boholo hal ahaado buuro ha noqoto marmar mugdi iyo gudcur marka habeenkii lagu safraayo waxaan idiin sheegaya laakiin jidkii baan ku taaganahay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo khudbad ka jeedinaya habeenkii xalay kulan looga hadlaya taakuleynta ciidamada ayaa sheegay waxyaabaha ugu waaweyn ee soomaaliya xilligan ku horgudboon ay ka mid tahay deymaha lacageed oo gaaraya lix bilyan oo dollar taasoo u baahan soomaaliya ka xeeladaysato ama deymahaas ay bixiso cabdulqaadir okey v o a muqdisho